asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leha wadda nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dal iyo dibadda naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakadda wararka caalamiga ee somali diaspora news dot com kuna soo dhawaada warwaxii dal iyo dibadda aan idinka helnay habeenkan caawa oo idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan waxaana warka idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada qodobadan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a tibiyada qaranka somalilan oo kulan albaabadu u xidhnaayeen ka yeeshay diiwaangelinta iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid oo arrintaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha somalilan waxaa ka qaaday in dadka wax dilay ee jeelasha ku jira la marin doono qisaasta sharciga ah rasaas uu furay askari ka tirsan ciidanka booliska somalilan oo sababay dhaawaca afar qof iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska oo arrintaasi ka hadlay al-shabaab oo weerarkii labaad oo lagu hoobtay ku qaaday dalka kenya iyo wasiirka arrimaha gudaha dalka kenya oo arrintaasi ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga soomaaliya oo goordhoweyd u duulay magaalada nairobi xilli ay halkaasi ka dhacayaan weeraro dad badani ay ku waxyeeloobeen oo loo aanaynayo ururka al-shabaab ee ka dagaalama bartamaha iyo koonfurta soomaaliya akhyaarta qiimaha leha wadda nagala xidhiidha intaas waa qaar ka tirsan war wixii aawaan idiin haynay oo kooban haatana kusoo dhawaada isagii oo fidsan komishanka doorashooyinka qaranka iyo saddexda xisbi qaran ayaa maanta kulan albaabada u xidhnaayeen guddiga doorashooyinka qaranka somalilan arrintaas oo lagaga hadlayay arrimaha diiwaangelinta codbixiyayaasha ee somalilan la filaya inay ka qabsoonto bilaha soo socda kulankan ayaa lagaga hadlayay howlaha diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo sidii loo gaadhsiin hooban ee haatan harsan gudoomiye faysal waxa uu sheegay inay kalsooni buuxda ku qabaan hanaanka ay guddidu u wado hawsha diiwaangelinta codbixiyaasha oo la filayo in ay dhowaan dalka ka bilaabanto waxaanu tilmaamay gudoomiye faysal in sabtida soo socota la samayn doono diiwaangelin tijaabo ah oo laga geli doono magaalooyinka baki iyo hargeysa intaas wixii ka dambeeyana si rasmi ah loo sii wadi doono howlaha diiwaangelinta codbixiyaasha waxaana ka mid ahaa hadaladii gudoomiyaha oo arrimahaasi kaga hadlayey
الحمد لله رب العالمين والصلاة على السلام صلى الله عليه وسلم horta waxaanu maanta isku waxa ahayn commissionkii baa na na siinayey warbixintii shaqadii magaranaysaa ee float registration halka mariso way mahadsan yihiin shaqo fiican bay qabteen meel fiican way noo maraysaa waxaan isku diidnay ma jirto warbixinta inay siiyeen waxaan ii muuqa noo muuqataa inaynu aad iyo aad ugu dhownahay inayna noo qabsoonto insha allahu tacaala diiwaangelintii bisha ko iyo labaatankeed waxaa la gelayaa tii ahayd maxaa testing baa la gelayaa tijaabadii oo waxaa laga gelayaa magaalada baki iyo magaalada hargeysa gooba saddex boqol qof baa lagu tijaabinayaa laba boqol qof waxa la doonaya ku celceliyaan si loo arko bahalku inuu shaqeynayo in kale silo kasa marka warbixintaas inay sinyahay hawshii qabteen waanaanu isku afgaranay wax naga xumaadeen ma jirto alxamdulilah rab alamiin way gudoomiyey hadda waktiga hore waa wakti aan ufilayna inuu kooban yahay marka hawsha sida ay wax u wadaan maydina tahay wakti ay ka gaarsin karaan hawlaha horta waxa weeye dadka dad yar weeye magaranaysaay waxaana uu badaan uu qaataa waktiga diiwaangelintu afar bilood marka waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaan horta sanadkan gudihiisa inay inoo qabsanto diiwaangelintu haddaa ilahto wanaagsan oo aan khalqina gelin xaqa ayaanu insha allah rajeynayna warwarkii hore idinku muuqday gudoomiyada inay doorashadu samoweydo
doorashooyinka horta lama waa voter registration waa ta ka hadlaynaa alxamdulilah rabbi alamiin sanadka wax badan baa la qaban karaa haddaa la wada shaqeeyo hadda saddex xusbina waa wada shaqeynayaan waxaan ku kala duganayn ma jirto commissionkana wuu nala shaqeynayaa daakhiliyada way nala shaqeynaysaa marka waxay la tahay mar haddaan isu wada shaqaynayno inay hawsha inoo hawl yaraan doonto wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda soomaaliya cali maxamed waran cadde oo maanta sheeg jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa ka hadlay qodobo laga soo saaray shir adkeynta nabadgelyada ku saabsanaa oo lagu qabtay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer wasiirku waxa uu sheegay in shirkaas qodobada laga soo saaray ay ka mid ah jeedhasha ku jira ee dirarka geystay lagu filiyo qisaastib arrintaas oo uu ku macneeyey in ay qayb ka tahay nabadgelyada dalka iyo sii xoojinteeda waxaanu yidhi wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo arrimahaasi ka hadlaya
qodobada la isla qaatay in dalka laga fuliyo si ammaanka loo adkeeyo dhidibka loogu aaso waxaa ka mida kow qodobka koowaad in dadka wax dilay ee aan lagu heshiin in diyo la kala qaato la mariyo qisaasta sharciga ah ayaa kow ah qodobada la isla qaatay laba in la fuliyo go-aamada garsoorka iyo maxkamadaha ee fulinta sugaya ee taagan maanta saddex in aan garab la siin dambiilaha wax dila ee caadaystay inuu markuu waxyeeleeyo qof islaama dabeedna uu beel dabada geliyo ayaa waxaa lagu heshay inaan dambiilaha wax gacanoo la siiyaa jirin lana qarin qodobka kale in cid kasta oo hubkala ti hub hub kala hor timaada ciidamada amniga iyagoo fulinaya howlgal sharci ah ee ku waxyeelooba ama ku dhinta inaanu haba yaraatee wax magdhow ah aan lahayn cid loo raacayaana aanay jirin waxyeelada soo gaadhay dambiilaha hubaysan shan in ciddii gacan siisa gacan ku dhiglaha ama dambiilaha iyo cid kasta oo sharciga ka hor timaada uu la mid yahay ruuxii faldambiyeedka geystay shantaa qodob waa shantii la isku raacay isla markaa waxaa raaca soo jeedin ay soo jeediyeen madaxda dhaqanka iyo karaaliyaashu ee shirweynaha ka qayb galay waxaana laga gaaray go-aamada hoos ku soo qoran iyagana in la dardargeliyo sugidda ammaanka iyo waxqabadka iyo baahiyaha ka jira gobollada bari sool iyo sane laba in la tageeyo tababarna la siiyo ciidamada amniga si loo helo cadaalad sugan iyo ciidan tayale saddex in lagu fuliyo gacan ku-dhiglayaasha ku xukuman dilka ee ku xidhan mxuaha jeelasha ee arrimahoodu dhammaadeen si taasoo wax weyn ka taraysa amniga oo ilaahay yidhi ina fi lqisaasi xayaatun ya ulilbaab taana waxaa la soo jeediyo oo laisla qaatay in ninkii dambiilaha ah dadkii muxuu ahaayey uu wax ka dilay ama ehelkii dambiluhu uu ay ku heshiiyeyna waa halkeeda kiise lagu heshiiyo inaan mar laga qaldan ee la dilo in aanu noqon nin muxuu ahaayey iskaga jira xabsiyada ee uu qisaastii ilahay lagu qisaaso uu jideeyey ayaa taana la isla qaatay waxaana runtii halkan aan jeclan uga soo jeediyo mahad ballaarhan iyo bogaadin bulshada reer somalilan waxgarad iyo cuqaal salaadiin ganacsato dhammaantood sida qiimaha badan ee ay go-aamadan noola qaateen ee ay ugu raaliga ahaayeen ee ay dalkooda ugu soo jeedaan iyo siday nabadooda uga shaqeeyaan ummadda reer somalilan dalkooda uga shaqeeyaan aada iyo aad baan jaalkaan mahad ugu celiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya wafdi u hogaaminaya ayaa goor dhoweyd oo galabta ah waxay ka dhoofeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyago oo kusii jeeda magaalada nairobi ee dalka kenya wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya hogaaminayay ee ka dhoofay garoonka aadan cadde waxaa sii sagootiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo waayadaba muqdisho ku sugnaa way faahfaahin rasmi ah lagama hayo safarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku tegay dalka kenya iyo ujeedada socdaalkiisa waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay saraakiisha xukuumadda federaaliga soomaaliya ay arrintaasi war ka soo saaraan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa safaro kala duwan waxay dalal dibadda ah waxa uuna la kulmay mas-uuliyiin iyo madax ka tirsan wadamada uu safaradaasi ku tegay safarkiisan galanta ayaa kusoo beegmaya xilli ay kenya ka dhacayaan qaraxyo iyo weeraro lagu hoobtay oo la tuhunsan yahay in ay ka dambeeyaan kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta iyo bartamaha soomaaliya afar qof oo laba rayid yihiin ayaa ku dhaawacmay kadib markii ciidamada booliska somalilan uu ku furay rasaas bartamaha magaalada hargeysa dadkii dhaawacu soo gaadhay ayaa loola cararay isbitaalka guud ee magaalada hargeysa iyada oo halkaas lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad taliyaha guud ee ciidamada somalilan sarreeye guuta cabdilaahi fadel iimaan oo warbaahinta kula hadlayay gudaha isbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaa sheegay inay wadaan baaritaan xoogan oo ku aadan waxa sababay shilkan dhaawaca geystay ee uu sababta u ahaa mid ka mid a ciidamada booliska somalilan waxaanu intaas ku daray inay dhaawac yihiin afar qof oo iskugu jira boolis iyo dad rayid ahba waxaana ka mid ahaa hadaladii taliyaha uu madashaasi ka jeediyey bismillahi rahmaani rahiim arrintaasi horta iminku may dhacday baarisi baan imika bilowna baaris ka hor dhici maayo laba qof oo shicib iyo laba askari ayaa dhaawaca baarisi baan ku jiraa falkuna hadduu dhacay dambana dib baan kusoo sheegay akhyaarta qiimaha aha wadanagala xidhiidhay guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo dibadda aan idinka haynay warkan waxaa idiin soo jeedinayaano maxamed xasan daacad ah warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa
عطلها دمانتو سيانو دافا عطلها دمانتو سيانو دافا عطلها دمانتو سيانو دافا jacayl dhaweeyo daldeel ma ahe dunigi la cunay
qaabay xaswida qabda allukuntada dheer iyo dibnahaga dhinka marka dhulka qaabay xaswida qabda allukuntada dheer iyo dibnahaga dhinka